laamaha warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey maleeshiyada duulaanka kuwa qarannimada iyo madax bannaanida dhulka jamhuuriyadda soomaaliya waxay wadeen barobagando ay ku daabacaan laamaha iyagu ay leeyihiin warbaahinta madaxa bannaanna waxay u soo xiganayeen si toosa dowladda horey ayay uga soo saartay inaan la isticmaali karin la baahin karin dowladdan tii ka horraysay in aan la baahin karin warar ku saabsan faldambiyeedyada ay geysanayaan shacbiga u geysanayaan dhagarqabayaasha xalaalaystay dhiigga shacbiga soomaaliyeed mar kale waxaan ku celinaynaa wasaaradda amniga waxay ku celinaysaa in wariyayaashii iyo warbaahintii isticmaasha war si toos ah ay u soo qoreen iyagana ugu soo daabaca ama afkooda sida ay u hadlaan u tebiya wararka waan la xisaabtamaynaa waxaad arkaysaan arxanlaawayaasha duulaanka kuwa qarannimada iyo madax bannaanida dhulkeenna qalabka ay u isticmaalayaan sidii ay waxyeello ugu geysan lahaayeen isla markiiba goobta shilka uu ka dhacay oo ay marayeen ciidamo ka tirsan booliiska waxaa soo gaaray ciidamo gurmad ah ma jiraan wax khasaaro ah oo haba yaraatee soo gaaray ciidamadeenna iyo dadka rayidka ah ee goobta ku sugnaa labadaba cidda lala eegtay waxaad garan kartaan maalmihii ugu dambeeyey tabardarida iyo guldarada iyo dhabarjabka soo gaaray maleeshiyada al-shabaab in ay weerarayeen ama awooddooda ay ku ekaatay ama ay ku soo hartay qaraxyo baabuurta muwaadiniinta u dhalatay jamhuuriyadda soomaaliya loogu xiro ama lagu lala beegsanayo ciidamo ka tirsan kuwa qalabka sida ee soomaaliya taasoo wax guul ah aysan ku gaaraynin qaraxa nuuciis wuxuu ahaa qaraxyada dhulka lagu aaso ee loo yaqaano miinooyinka waa arkaysaan derbiga iga dambeeya khasaaraha uu geystay waa wuxuu ilaahay ku ekaysiiyey halkaan aad arkaysaan ee ah derbigiina ma dumin